ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa sheegay dowladda soomaaliya inay ku dadaali doonto sidii loo abuuri lahaa kalsooni iyo isku soo dhowaan si xal loogu gaaro xiriirka uu maamulka jubbaland u jaray dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya in markii la yeesho hal mowqif kadib go-aan la gaari karo isagoo xusay labada dhinac in guddiyo ay sameyn doonaan kuwa oo xal ka gaara khilaafka siyaasadeed xiriirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka jubbaland dib loo soo celiyo kalsooni la abuuro runtii markaas wixii ka dambeeyaana wixii adigu yani in lagu jiho waxyaabihii kaleetoo dhinaa marka runtii waan ku faraxsanahay halkan kan in aan wada hadalnay dowladda goboleedkuna ay soo jeediyeen runtii xawasho dhowra annaguna haddii dowladda federaal ahaana maadaama waalidkii aan nahay waan qaadanay waxaan rajaynaya haddii ilaa yihahdo in siduu madaxweynaha sheegay guddiyaa soo magacaabinaa runtii soo celiya kalsoonidii iyo xiriirkii wanaagsanaa kadibna aan ugu gudubno wixii kaleeto markaas cawashahan iyo jiray ee aan markii hore ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa insha allah maalmaha soo socda inaan ku tallaabsanno tallaabo keeni karta kalsooni dadku inuu soo noqdo mar kaleeto in la wada hadlo marka waxaan ku tallaabsan inaan hadda tiimankii guddiyadii aan samayno oo wada fadhiisto lasoo cesho xiriirkii arrintan caqabadahan hadda soo kordhay laga tallaabsado loo gudbo runtii inaan wada shaqeyno iyo in aan yani wixii kaleetoo jiray maalintii horeeto aan ku heshiinana inaan adres garayno laakiin ay muhiim tahay dad aan isku kalsoonayn inaysan marna wax ka wada hadli karin
wixii ka dambeeyey markii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay mooshin ku diideen sharci ahaanshaha xildhibaanada maamulka jubba maamulkaasin uu xiriirka wada shaqeyneed u jaray dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa soconaya dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed